haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mawduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegaynaa habtabinta warbaahinteenna ee sheekooyinka la xidhiira dalxiiska waxaa ila falaqaynaya martida kale ah nafiso cabdulaahi qorane oo ka howlgasha s b c aamine xuseen maxamed oo ka tirsan warbaahinta qaranka iyo miski muumin sheekh cali oo ka shaqaysa muuqaal baahiyaha puntland t v dhammaantood suxufiyiintan waa wardoonayaal sheekooyinka sameeya farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqayhagaag wixii ka dambeeyey sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii oo ay burbureen xarumihii dowladda kuwii dalxiiska iyo goobihii kale ee muhiimka ahaa waxaa warbaahinta caalam ku bilaabeen in ay faafiyaan sawirada iyo muuqaalada ka tarjumaya saameynta taban ee uu burburku inagaga tegay hadda oo uu dalku soo kabanayo daaro qurxoon iyo goobo dalxiisba la dhisay nasiib darro weli sawirka dunidu inaga haysato wuu liita inkastoo ay jiraan goobo dalxiiska ku habboon oo macmal ah oo laga hirgeliyey gudaha caasimadda iyo magaalooyinka kale qaarkood ma weyna wararka ka hadlaya goobaha dalxiis ee loo tamashla tago ee warbaahinteenu tabiso marka laga reebo xilliyo cayiman oo la baahiyo sida ciidaha haddaba ma la joogaa xilliga aan bedeli lahayn habtabintaasi sideen u bedeli karnaa wariyayaasheennu ma u diyaarsan yihiin si loo muujiyo goobaha dalxiis ee dalku leeyahay ee qarsoon maxaan u baahannahay weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhignay nafiso cabdilaahi qorane oo ka howlgasho telefishinka s b c aamine xuseen maxamed oo ka tirsan telefishinka qaranka iyo miski muumin sheekh cali oo ka howlgasha muuqaal baahiyaha puntland t v dhammaantood suxufiyiintan waa wardoonayaal soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey habkeen hadda u tibinnaa sheekooyinka dalxiiska la xiriira nafiso korane ayaa warcelinta ku hormaraysa aada umahadsantahay walaal haddaan isku dayo su-aashaad weydisa jawaabteeda waynu tebinaa oo haddii idaacadaheena iyo warbaahinadeennaba boqolkiiba waxaan dhihi karaa inta ugu badan haddaad u fiirsatay barnaamijyada ka baxa waa kuwa dalxiis quseeya miskiyey ma tebinaa sheekooyinka dalxiiska la xiriira waan tebinaa laakiin su-aashu waxay tahay ku badanaa mase waa ku yarnahay aadaa ugu yarnahay in aan tebino warbixinada dalxiiska badanaa soomaaliya markaad joogtid waxaa diirada la saaraa wararka siyaasada aamino markaad fiiriso adiga dhinacan iyo warbaaxinta qarankaad joogtaa ma tebisaan wararka dalxiiska la xiriira ama sheekooyinka bismillahi raxmaan raxiim horta waan tabinaa wararka la xiriira dalxiiska inkastoo ayna badneyn siday miska hore u sheegtay doorka warbaahintana waxaa moodaa in dalxiiskii oo kamid ah arrimaha bulshada markay la taminayo sida waxbarashada caafimaadka dalxiisku soo gelaya inkastoo dalxiiskuna ay tahay meel aada u weyn oo wadanka muhiim ku ah inta badanna aada mooto inaan lagu baraarugsanayn hase ahaatee annaga ka warbaahin dowlad ahaan waa tabinaa oo barnaamijyo iyo warbixino waa ka sameynaa habkeen u tabinaa nafisa noocyo badan oo dalxiiska loo tabiyaa way jirtaa tusaalahaan oo kale haddii lasoo lasoo lasoo kordhiyay meel cusub oo kale oo haddii ay jirto wax dalxiis oo hadda ay ugu badantay magaalada muqdisho oo lagu soo kordhiyo wadanka oo tusaale ahaan waxaan hore u oola jirin wax la yaab leh oo hadda meheradaha qaar ay soo kordhiyeenba Eh, sidoo kale haddii meherad cusub la furayo eh, haddii jirto eh, goobo cusub oo kale oo lagu soo kordhiyo waxaa jirta meelo badan oo hadda eh, bad ahaan jirtay ama webi ahaan jirtay oo dalxiis laga sameeyey adii dabiici ahayd laakiin markii la naashnaashay meel qurux badan noqotay markaasoo kale saa meesha loo qurxiyo waa lasoo tabiyaa in badan warar iyo warbixinaa laga sameeyaa marka barnaamij ahaan looma tabiye warar ahaana loo tabiya warar ahaan iyo warbixin ahaan iyo booqasho ahaan ama telefishan ama idaacad ahaan baa looga sameeyaa miski waxaad sheegtay in la tabiyo laakiin aysan badnayn sheekooyinkaasi habkee loo tabiya tusaale ahaan adiga wardoonaa tahay sidee u tabisaa wararka dalxiiska Een, marka hore waa sax in la tabiyo laakiin ay yartahay oo soomaaliya saa hore u sheegay wararka diradda aan saarno iyo siyaasadda badanaa waxaa loo tabiyaa een, goob cusub markii lasoo kordhiyo in la aado oo warbixin lagasoo laga soo diyaariyo sidoo kale waxaa loo tabiyaa een, markii la gaaro een, maalmaha farxadda ciidda oo kale meeshaas inta la tago warbixin laga soo diyaariyo laakiin waxaa isleeyahay een, haddii aan focuska saar lahayn goobaha loo dalxiis tago sidaa ogtahaybo goobaha loo dalxiis tago waa mid gacan ku sameys ah iyo mid dabiici ah een, marka midka gacan ku sameyska marka laga soo tago oo ganacsatada ay gacantooda ku sameysteen waxaa diiradda saari karnaa soomaaliya maadaama ay ku badan tahay dabiiciga goobaha loo dalxiis tago dabiiciga ah inaan focuska saarno ay ganacsataduna ay maalgelin ku sameeyaan si loo tuso een, fursadda halkaas ka banaan marka anaga wariye wariye ahaan haddii aan tabino oo goobahaas aan tusno waxaa laga yaabaa inuu ninka ganacsadaha ah kusoo baraarugo fursad ka maqneed taasoo wadankana u noqon karta income dhaqaale ka heli karo ee warbaahinta dowladda aamino adiga ka shaqeysaa markaa wararka dalxiiska tabinaysiin ama sheekooyinka sideed u tabisaa Een, waa sax een, ba- waxaa jiro een, wararkii warbixinada iyo barnaamijyada way kala duwan yihiin barnaamijyo waxaa jiro wareysi oo gaar ah oo dalxiiska looga hadlo barnaamijyada lifeka t v raadiyaha ka baxa sidoo kale een, dadka ay quseysa ka weydiino Een, waxaa jiroo kale gogoosyo yaroo dalxiiska laga sameeyo t v raadiyaha laga sii deeyo Een, waxaa kaloo warbaahinta qaranka ay door ka qaadatay dalxiiska maalmaha uu soo dhow yahay ee xuska een, maanta dalxiiska adduunka ee intaana la gaarin Een, waxaa jira warbixino ay wariyaasha ribootarada ay sameeyaan Een, aniga aamin ahaan maadaama kamid ah ribootaradii Ee, hadda kahor waxaan sameeyey oo aan tagay een, xeebta jasiira anoo dhowr mar shaqo u tagay waxaa halkaas kusoo arkay in meel aada u qurux badan oo dalxiis ah ay tahay Ee, sidoo kale aan dadka inta badan ku baraarugsaneen waxaa kamid ah baydhaxan iyo xeebta dheer oo jasiiro Een, runtii xeebta jasiira qofkii fahmi karo ayaa wax ka sameysan karo Een, dan waxaan sameeyey waxaan kasoo qaaday muuqaal oo adiga waxaa ka sameeyey documentary yar oo adiga soconaya ilaa iyo toban daqiiqo ku dhawaad dokumentarigaasi waxa uu ugu talagalay jasiira iyo dadka ku nool iyo qaabkay ugu nool yihiin iyo xeebtaas qaabka looga faa-iideysto iyo sidoo kale waxaa ku yaala sheeq oo ay siyaartaan oo oo- oo- oo ku taalo jasiira oo inta badan dadka ee waqtigiis markii la gaaro siyaaro ay u bixiyaan Een, kaasoo kale xataa qayb ayay ka noqon kartaa sababta badda waxaa jirta ay ii sheegeen xataa maarka warbixinta ka same oo barnaamijkaas tumitriga kasoo sameynayay waxay ii sheegeen in badda m- waqti ay leedahay ee- ee jasiir halaha ugu horeyso xeebta aragto biyaha dhan ay guraayaan laakiin anaga aan u heysano in maanta shiiqaas la siyaarinaya keliya ay biyaha baxaan ay soo laabtaan laakiin taasna ay ka weyn tahay oo ay jirto xiliyo biyaha noqdaan ay dhul caadiya noqoto xiliyo ay badda ay biyahadan kusoo noqdaan ayadana waxay tahay een, wax ayadana dalxiiska la mid ah oo ayadan u baahan in bulshadii ka qarsan loo tabiyo Een, aniga ka aamin ahaan waa isku dayay waan tagay barnaamijka kasoo sameeyey oo dhowr iyo toban daqiiqo camal ah Een, wararkii barnaamijyadan oo lagu qaatay intaas keliya kumaan ay kaanin Een, xeebta liido sidoo kale waa kasoo sameeyey dalijirka kale waa kasoo sameeyey ayaantii la keenay ee goobaha taariikhiga ah sida sayidka caawataako maalin markii la keenay oo la sameeyey Een, tiimkii ugu horeeyay warbixinada kasoo sameeyaa ku jiray oo ribootarada ah waxaa inta badan sheekooyinkiina marka la fiiriyo ee ka dhex muuqanaysa dalxiiska meelaha loo tago in inta badan ee, diiradda la saaro marka dhinaca kale aan ka fiirino goobaha xitaa aysan dadku u dalxiis tegin ma tagtaan oo sheekooyin ma kasoo samaysaan ee si xitaa bulshadii ay halkaa u booqato goob dalxiisna ay u noqoto nafisa walaal aada u mahadsan tahay horta way jirtaa inkastoo aanay badnayn haddana waa la helayaa ama anaga ha noqoto ama wariyaalkale ha noqoto laakiin dad booqdaa waa la helayaa inta ugu badanna warbaahinta waxaa la daneeyaa wax aan hore loo arag ama waxaana cidi wax ka diyaarin marka inkastoo hadda meelaha oo maxay tole sida qurxoon ama la booqan karo ama la hagaajiyey dadka badan wada booqdaan ani ahayna wax maanta hadda ku cusub de oo maanta qof wadan kale ka yimaada mooyne qof soomaaliya jooga maanta jasiiro ama liido wax xitaa loogama sheekeyna karo laakiin waxaan isku daynaa mar kasta waxa cusub aanay bulshadu ogeyn inaanu soo bandhigno miski marka laga soo tago goobaha ay tilmaamtay oo dadku ay u aadaan masiinada inaad sheekooyin kasoo sameysaan oo warar kasoo tebisaan iyo xitaa kuwa cusub oo dalxiiska loogu talagalay ma dhacdaa inaad mararka sheekooyin ka sameysaan meel aan ahayn goobihii dalxiis ee la yaqaanay ama la oqoon jiro hadda aana loo dalxiis tagin markii la dhaho goobo way jiraan goobo oo loo dalxiis tago oo haddana aan dadka ku baraarugsanayn aan weligood tagin oo in la tuso loo baahan laakiin taas waxay ku xiran tahay maamulka iyo meesha aad ka shaqaynaysa waayo aniga keliga inta baxo meeshii oo kaamimaan haddaan haysanin ama dhaqaale ama oo lii dirin iskama aadi karo waayo wixii waxaa loo baahan yahay in aad soo cadeysa oo muuqaal aad kasoo diyaarisa marka taas waxay ku xiran tahay warbaahinada qaar oo ayaga naftirkood maamulkooda aan ku baraarugsanayn in ay goobaha quruxda badan ee soomaaliya tahay in la tuso adduunka ayaga maamulka ayaa waxaa laga rabaa in ay ku baraarugsan yihiin in adduunka la tusi karo marka waa laga soo tago gaxayeysiimaha iyo wuxuu sameynaya wararka in dhanka kale wadankiisa ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo wadankiisa tusi karo dadka sawirka qaldan ka haysto qaraxyada iyo waxaas in ay jirto goobo qurux badan oo hadda wadanka sii kacayo aamin waxa ii sheegtay in goobaha dalxiis ee hadda xamar ku yaallo dadku ay booqdaan aada kasoo sameysay barnaamijyo qaarkoodna aada warar kasoo tegisay marka kuwaas laga tago ma jiraan goobo kale oo kuwaas la mid ah balse aysan dadku u dalxiis tegin oo ay ahayd ugu yaraan inta sheekooyin laga sameeyo xitaa ganacsatadu ay ku dhiiradaan in goobo dalxiis ay ka dhigaan oo aada sheeko ka samaysa wadan kasta horta wuxuu leeyahay meel taariikhi ah oo fac weyn oo la yiraahdo qadiimi ee dadka inta badan ereyga qadiimi u adeegsadaan oo kuwii hore ah masjidka arbaca rukun cabdicasiiska aweyska meelaha oo qadiimiga ah oo xilligii hore la tegi jira ee dadka aada u jecelaayeen curubo iyo kamid ah meelaha ani aan tagay laakiin inta badan a muudo wariyaasha inaynu ku baraarugsaneen xitaa sooshiyaalka markaa gasho oo goglaha ka raadiso ama youtube-ka gasho ay aada uga yaryihiin laakiin dhismihii qadiimiga horaa inta badan ay goglaha a ka helaysid waa isku dayay inaan sameeyo broseskaas inkastoo ii socdo haddana dadkii ay wariyaasha inaynu ku baraarugsaneena arkay way jirtaa meelahaas inaan tagay marka u fiirino hadda sheekooyinkeena warbaahinada waxaa la yiraahdaa waa waxa bedelaa muuqaalka wadan uu leeyahay hadda marka aan muqdisho ka raadino mareegaha wax laga raadiyo wax laga yaabaa sawiro foolxumo badan inay nooga soo baxaan waxaa keliyaha bedeli karana waa anagoo warbaahinta ah marka isbedelkaas ma u baahannahay oo wararka la xiriira meelaha qurxan ee dalku leeyahay tabintooda dhankaas isbedel ma uga baahannahay haddaa uga baahanahayna sidee u baahana aadan uga baahana ugu baahannahay waxa kale wax bedeli karaa aniga oo ila tahayna waxa weye dadka oo maxaa toola miiriyaha miiriyaha soomaalidu horta badankoodu waxa ay aada u isticmaalaan dhacdooyinka markaasi dhaca wadankana dhacdooyinka ugu badana ee ka dhaca ama waa dagaal ama waa qarax saasoo ay tahay dagaalkiiyo qaraxii ayaa islamarkiiba la qaadanayaa xagga horaa la gashanayaa waa dhacdo maanta dhacdo la leeyahay sidoo kale hadday noqoto google ama youtube iyadiina waa la gelinayaa ta kale aada inoo sii saameynaysaana waxa weeye dadka oo miiriyaha ee ajaanibta ah iyaguna waxay inkastoo ay jiraan kuwa ajaaniba oo warbixino diyaariya xagga dalxiistiiyo quruxda iyo wadan soo kaabista haddana markasta waxay fiirinayaan dhacdada ugu weyn ee ka dhacday markaas dhacdada ugu weyne dhacday maadaamay taas tahay waxa ugu badnaanaysa social mediahii in la arko ee wadanka intiisa xun ee intiisa wanaagsaneed la qariyo markaas xeelka ani waxaan u arkaa waxaas lagu baabiin karaa keliyaata in dadka oo social mediaha ama dadka oo oo mediaha warbaahintu inay u badnaadaan wadanka intiisa wanaagsan oo ay soo baahiyaan maskii ma u baahannahay ugu yaraan un aan isbedel ku sameyno qaabka aan u dabino wararka la xiriira dalxiiska haddii aan u baahannahana sidee
waa u baahannahay waxaa u baahannahay horta marka hore warbaahinta in ay ka qayb qaadato sawirka fiican ee dalka soo baxaayo inay dadka u muujiso gabadha siday ka dhawaajiso walaashay waa run warkii qaraxii dhaco intuu soo qaatou bega hore ku qoraya waana laga sii xiganayaa marka meediyaha hadduu u kaco in dalkan uu dhiso uu badbaadiyo uu ka qayb qaado horumarkiisa waan ka qayb qaadan karnaa sida ay la tahay
wararka dalxiiska dabcan saaxiibada oo kaa horeeyay habka u tabino waxay isku raaceen xoogaa isbedel looga baahan yahay isbedelkaasi siduu noqon karaa ama dhankee ma haddoon warar u qaadano waxaan uga baahannahay in barnaamijyo xitaa aan ka sameyno maadaama hadda aan warar u qaadano dhankee
waa runtooda gabdhaha walaalaha siday sheegeen waaye isbedel waxaa lagu sameyn karaa laba arrimood mid ugu horeyso hor tusaale aan ka bixiyo xeebta anaga u dheer aa liidaa haysanaa oo hadda markaa muqdisho joogno sidoo kale warshiiq oo aan tagay waan soo arkay jasiirana waan tagay waan soo arkay saddexdoodawo midna ma dhisno markaa dhahayo ma dhisno xeebaha caalamka ku yaalo siday u dhisan yihiin waxay leeyihiin tarjiiman oo markii qofka badda kusoo daalo oo ku qorxeysto waxay leeyihiin hoteelo hoteeladaasi badda ka ag dhow xoogaay uma dhawo qaabkay u dhisan yihiinna iyo wadooyinka u baxsanna badda ayay kusii jeedaan oo markaa hoteelka tagto waxaa jecleysanaysa inaa biijka ama xeebta aad tagto markaa xeebta kasoo baxdo daashana kursi aa hesho waxaa jecleysanay inaa hoteelka sii gasho intii quruxdii badneed oo indhahaag soo jiidan lahay ama adig nafsadaad kaa dhadhacsiina meesha inaadan ka tegin xeebaheen ma lahan haddii runta laga hadlayo dhismo ahaan marka sheekooyinka anaga oo nagaga aadan inaan ka bedelo karno waxay tahay horta structurkii dalxiis uma dhisno wadankeena gaar ahaan muqdisho xeebta liida markii laga hadlayo taasna waxaa ahayhato mas-uuliyadeeda inta badan xoogga ee u saarmaysaa waa wasaaradii warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ayada arrimaha dalxiiska maamusho oo kaabayaan wasaaradda arrimaha guud wasaaradda howlaha guud oo laga rabay jidkii dhismaha inay habeeyaan iyo sidoo kale ganacsatada qeybka ah maalgashiga ay sameysanayaan meesha quruxda badan oo xeebta eer inay ka samaystaan si qaldan inay hoteeladii ugu dhisteen badda taasna wariyihii oo u baahnaa inuu muuqaal qurxoon gudbiyo waxaa ku qasbanaahaysaa inaad muuqaalka aa gudbinaysid ay kugu noqoto muuqaal cariiri ah anaga markaa wariyaal aan nahay doorka naga saaran waxay tahay hadda meesha ugu qurxoon oo wadankeena uu leeyahay goob dalxiis oo noqon karta waxeerta ahaato mid gacan lagu sameeyey midii awal awal noo samaysaneed goobihii qadiimiga ahaa wariyaasheena waxaa la rabaa inay doorkoodii ay ka qaataan oo sidii ay u quruxda badan message u gudbi karaan ay u gudbiyaan tusaale haddaan xamar ka baxno goobo kale dalka wuxuu leeyahay oo dalxiis oo qofka waryaha ah inta uu tago uu sheeko kasoo sameyn karo si dadkii ganacsatada ahaa ee halkaa inta u tagaane dalxiiska ugu diyaariyaan wariyaha muxuu u baahan yahay oo uusan maanta heli karin markuu doonayo inuu meelahaas dalxiiska tago oo sheekooyinka soo sameeyo
horta mar kastood wax bilaabaysid caqabada way ku hortaalaa howl kastana caqabadeeday leedahay laakiin muhiimada ugu weyn aan isdhihi karo qof wariya ama warbaahinta hadday diyaarinayaan warbixin waxay ka imaan kartaa in marka hore dadku u diyaarsan yihiin goobtaas ay aadayaan dadka jooga inuu diyaarsan yihiin sidoo kalena de wariyuu hadduu maanta intuu kamara qaato meel istaago dhahdo meeshana ugu wanaagsan meeshan baa sidana hala imaado amba waxaana laga qabto cid dhegeysanaysa ma laha inuu helo cid macquulo oo u hadasha oo uga waranta waxaanu heli karaa markay dadka ay ku baraarugsan yihiin waxaanuu dadku qabanayo sababtaa dadkeena soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan hadda warbaahinta wax kale ka aaminsan yihiin warbaahinta wax xun oo dadka isku dirta oo dadka qiyaamaysa oo adoon arkahayn ku duubaya ayay ka aaminsan yihiin marka dadku inay ku baraarugaan shaqada warbaahintu hayso islamarkaasina garab ay siiyaan taasay ila tahay aniga habka ugu fudud ee ay wax u qaban karaan islamarkaasina aan waxba kaga imaan karin raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga dhagaysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegayno habtabinta warbaahinteena ee sheekooyinka la xiriira dalxiiska waxaana ila falaqaynaya martida kale ah nafiise cabdilaahi qorane aamine xuseen maxamed iyo miski moomin sheekh cali oo dhammaantood ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala gudaha caasimadda waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano martida barnaamijka ma u diyaarsannahay wariyaal ahaan inaan tibino sheekooyinka dalxiiska la xiriira miski maya sababtoo ah wariyaha ma uusan helin tababar ku filan marka wariyuhu oo warkii ugu horeeyo qaado fasti ka dhiga warka qaraxa sababta keeni kartaa waxay tahay burburkii dalkuu dhashtay wariyaha inta badan wariyaasha inta badan shaqeeya markii laga soo tago wariyaasha waaweyn wariyaashii yaryarka ay shaqeeya burburkii dalkuu dhashtay soddon san wuxuu arkaya wax la qarxinaya iyo wax la dagaalaya iyo wax la qaxayo marka muusan arkinba raaxo iyo dalxiis iyo in meel la aado in meel qurux badan la arko muusan arkin inkastoo wadanka hadda uu soo kabcayo marka wariyuhu wuxuuna ugu diyaarsaneen wuxuu u baahan yahay baraarujin loo sameeyo tababaradan oo kale la xoojiyo oo wacyigelin loo sameeyo kadib asaga markaas wax wuu qaban karaa waxaa sheegtay aamine in caqabado qofka markuu rabo inuu sheeko kasoo sameeyo meel dalxiis oo aan hadda la booqanin inay caqabado ku horgudban yihiin wariyaha kudhiisa isaga caqabad ma isku noqon karaa oo ugu yaraan un hadduusan dalxiis ka fahansaneen iyo qaabka sheekooyinkaas loo diyaariyo saameyn ma ku yeelan kartaa habtabintiisa way ku yeelan kartaa wariyaashana way kala xirfad fiican yihiin wariyaha marka adiga wari aad tahay waa in horta adi macalina tahay wari waa macalin warbaahinta waa macalin waxay dadka bartaa marka adiga wariyo tahay oo hagaagsan tahay waxba caqabadaha dhan waa ka gudbi kartaa wariyaashana sidaa hadda miski sheegtay dalxiiska inta badan wariyaasheena tiimka yaraayo jiilka hadda soo kore wariyaasha noqdeen waxa ay la kulmeen keliya wadankii oo qallaase ah waxa ay gudbinayaanna intaas laakiin haddii message fiican ay gudbinayaan oo ay leeyihiin dadkii horea ku daysananaa in lays dhageystano ay fiican tahay oo yiraahdaa dadkii hore wariyaasha naga horeeyay wadada ay mareynaa maraynaa horta caqabadaha way ka gudbayaan wariyaasha inta badan iyagaaba caqabad isku ah mideeda kale waxaa caqabad kale ka dhigayo oo ayagina caqabad isku noqdaan keeni karto xarumaha laga maamulo sida agaasimayaashii iyo waxqeybeedyadii ka sareeya iyaga sababtoo ah marka aniga aan damco inaan meel wax fiican kasoo sameeyo oo tafatirihii wixii aan soo sameeyey oo intaa u keeno oo iga diido beri ma ku dhiiranayo waa iska dhaafaa haddii intaan weydiiyo dhaho madaxwareedkaygii dhaho meeshasta dalxiis qurux badanaan kusoo arkay aan kasoo sameynaa inta badan sharuura ah ee indarsgareeyaan wax maxaa naga soo galaa meesha lagu dhahaa massajka wadanka ay ka gudbinayso dhan ma la fiirinayo marka kas yar maanta ay helayaan ay fiirinayaan haddaana maanta dalxiiskaas aad soo qurxinayso oo keenaysid ay waxan lahayn waxaa laga yaabaa in caqabad uu koowaad ay kugu noqdaan ayaga kabacdina adi aa iska dhaadhicisid maadaama waxaan dhib ah kala gurmaysid adoo weri ah haddana maxaa ku falaysaa caqabada labaad adaa isku noqonaa sababtaa naftaadi a ka dhaadhicisa naftaada markaa ka dhaadhicisay oo adiga tiri waa lagu diidaa taftirka iyo dadka kaaga sii sareeyeyn ay ku diideen waa laba caqabadood marka wariye haddaad tahay waa inaa go-aan hadaf adag leedahay laakiin inta badan aniga waxaan eedeynayaa inta badan maamulkeena anaga wariyaalaa nahay bareefta waa ka shaqeeyey dowladna waa u shaqeeyaa inta waa soo arkee markii rabood ee aadayo banaankaas aadayo riboodka markaa bareefad ku aadayo iyo markaa gudaha hadda inta aan joogo warbaahinta u aadayo waa soo arkay caqabadana waa soo arkay waxaan caqabado ahayn maasha allah iska fiican waa soo arkay qofkaasoo kaloo labada dhinac ka shaqeeya ayaa dareemi karo wariyaha caqabada markaas kaga hor istaagi karto oo asiga caqabad kaga dhigi karto shaqada uu qabanayo aamina adaa ku watee waxaad tiri mararka qaar dadka naga sareeya anaga markaan war doonayaal nahay ama noo ah tafaftir ama noo ah madax warar ama noo ah agaasimihii raadiyaha ayaa mararka qaar door bidin inaan sheekooyinkaas tabino marka la fiiriyo wardoonadana waa mid ka mid ah weliba tiirarka ugu adag ay warbaahinadu ku taagan yihiin haddaysan ayaga jirin waxay ka dhigan tahay ama raadiyo ha noqde ama t v ha noqde inuusan macno badan lahayn sababtoo bulshadeena waray dhagaysataa hadda wax ma bedeli kartaan maadaama aasaas xaruntii muhiim ugu tihiin
wariyaash markay isku duuban yaraan maamulka ma ka dhaadhicin kartaan waxaa ka dhaadhici karo qofka markuu hal shaqsi yahay waxba ma qaban kartid laakiin marka adiga gruub aad tihiin oo isla shaqaynaysiin oo tim ribootaro banaanka iyo kuwa oo dowladda ee isku xiran yihiin markaad aragtaan in wax muuqaal qurxoon oo wadankii u wanaagsan aad rabtaan inaad gudbisaan oo markaas gudaha intaa kusoo noqotaan nila diido awood haddaa u leedahay inaad ka hor istaagi kartaan adinkoo oo group ah waa sameyn kartaan waana la bedeli karaa weliba wariyaasha waxaan inta badan aan jeclaa ina ay noqdaan kuwa ribootarada banaanka ha ahaadaano bareefad ha ahaadaano kuwa dowlad u shaqeey magaca ribood wariyaashaas la wato in ay tiim noqdaan bikaas caqabad kasta oo u timaado gruubkaas way ka badbaadi karaan micnaha isku xirnaasho la-aanta wariyaasha dhexdooda ah caqabadahaas makaga gudbi karaan nafisaa markaan siinaya aamino ka horeysa waxay sheegtay in marar kale caqabadaha uu wariyaha la kulmi karo markuu rabo inuu sheeko kasoo sameeyo goob dalxiis inay tahay inuu u baahan yahay in waqti badan maamulkii uu geliyo ama dadkii ka sarreeya uu geliyo si uga dhaadhiciyo sheekada nuxurka ay leedahay haddii uu kusoo daalin marar kale ee dhacdaba in qeybta dambe warka la geliyo saa hore usoo sheegtay mushkiladaas ugu yaraan un maxalin kartaan wardoonayaalaad tihiin qeyb badan qeyb muhiima oo raadihii kamid ahaa tiin ama t v-gii maxalin kartaan walaasha waad mahadsan tahay ani waxaan aaminsanahay in lagu xalin karo arrintaasi in dhammaan dadkaasi ay waxyeelin qabaan hadday noqoto maamulka sare hadday noqoto dadka warbixinada diyaarinaya adigu wariyaa tahay waxaa weeye mas-uuliyadaadu ina dibaddax kasoo duubtid ama warbixin soo sameysid laakiin haddii wixii dadkii maamulkaaga dambeeya aanay kuusii daynahayn ama aanu dee ka baxayn awoodu ma lihid adiga awooddaadu waxaa weeye inaad wax soo duubtid inaad wax sameysid laakiin awooddaa kale dad baa iskale dad baa baahiya dad baa mas-uulka ah inuu baxo waqtigaasi markaana waxaan aaminsanahay in lagaga bixi karo in dhammaan dadkaasi ay waxyigelin wada qabaan si markaasi hal meel loo wada gaadho isla markaasina hal meel looga soo wada jeesto marar kale caqabadaha uu wariyaha la kulmi karo markuu rabo inuu sheeko kasoo sameeyo goob dalxiis inay tahay inuu u baahan yahay in waqti badan maamulkii uu geliyo ama dadkii ka sarreeya uu geliyo si uga dhaadhiciyo sheekada nuxurka ay leedahay haddii uu kusoo daalin marar kale ee dhacdaba in qeybta dambe warka la geliyo ugu yaraan dhacdooyinkaas aamin wa ay aragtay see isleedaha waa lagu xalin karaa waxaa lagu xalin karaa in wariyaashu ay isku duubnaadaan ay dhahaan saan isaan aan wax ku xalinaniyahow wararka caadigan waa galnaa dhanka horumarkana aan sameyno koley hal qof waa la bedeli karaa iyo laba qof haddaa tiim tihiin si kastuu kaaga waayo aragsanya u kaaga weynya haddana inhaddaad tiim naqatiin oo wixii go-aan ku gaartiin waxay ila tahay in la xalin karo oo la bedeli karo mowqifkiisa wadanka hadda marka dhinacyo badan laga fiiriyo xoogaa uu soo kabanayaa dhowr sano ka hor marka dib loo laabto ma jirin goobaha dalxiis dad inta tago kusoo damaashaada hadda waxaa la helayaa toddobaadkii maalin waliba daadkita xeebta inay koox un joogaan oo ku dalxiisayaan ma isleedihiin shan sano kadib wararkan hadda muhiimada la siinaya waa ay baabi'i doonaan ama muhiimad yaraa la siinaya oo wararka dalxiiska iyo sheekooyinka kale ayaa muhiim noqon doona way noqonayaan waa qasab sababtaa horumaro ayaa socdo horumaradaas haddii adiga aa xooga saarto adagoo oo wariye ah oo wadankii laga rabay ee qofkii hormuud ku ahaay inaad noqoto haddaa maalin kasta sheekooyinkaaga ku celceliso meelaha ugu qurux badan wadanka aad tabiso oo tabinteena ay u badnaato boqol kiiba boqol maasha alla sidii la rabay ayay noqonaysaa saaminsanaani
nafiso shanta sano ee soo socota ma is leedahay wararka dalxiiska la xiriira ee maanta muhiimada badan aanan ka lahayn xarumaha warbaahinta ahmiyad fiican ay yeelan doonaa haba ila tahay aniga haddii la helo waxyigelin iyo haddii mas-uuliyad la iska saaro oo muhiimad la siiyo intaasba way yeelanaysaa laakiin waxay yeelan kartaaba ila tahay aniga marka loo soo wada jeesto isla markaasina la fahmo micnaha wadankeena iyo wadaninimada si fiican loo fahmo markaasay yeelane ay ila tahay misk markaad fiirisid ugu dambeyntii shanta sano soo socoto ma dhihi karnaa wararkan maanta muhiimada la siiyo ama qarax dhacay ah ama un siyaasad la isku khilaafsan yahay ah waxaa ka muhiimad badnaan doono sheekooyinka dalxiiska la xiriira haa way ila tahay maxaa yeelay wax walba oo jaranjaradu kow ayay ka bilaabataa marka haddana waxaan nahay wadan kobcayo marka way ila tahay in uu wadanka isbedel sameyn doono haddaba toban sano ka hor iyo hadda isku mid ma ahan marka inay noqonaysaa rajeynayaa
haddii ay jirto kelimad yaro aa u dhaafaysa saaxiibadaada kale wartirinta kugula jira
waxaan dhihi lahaa halaga shaqeeyo horumarka dalka waayo wadankaagu waa dhiigaaga haddii aadan haysanin meel aad ku hoyato oo hooy ah iyo wadan aad xor u leedahay aada haysato oo haddana u dhammaystiran tahay wax walbo alxamdulilaah soomaaliya hadda waxaa la sheegaa in labaiy toban bilood ay cimiladu qoraxdu ay iska taagan tahay wadamada kalena qaarna kuleyl loogu dhimanayo qaarna qabow loogu dhimanayo alxamdulilah horta ilaahaan u shukrineynaa maadaama wadankii ugu fiicnaa ilaahayna siiye marka waxaan rajeynayaa in oo tiimka iyo warbaahintu maadaama uu dalka horumarkiisa ay ka shaqeyn karto ay wax ka bedasho wararka xanafta leh ay u bedasho dhanka horumarka dalka iyo dalxiiska si wadankana uu usoo galo dhaqaale nafiso kelmada ugu dambeysa oo aa ku leedahay kooxdaada kale ee kugula jiraa qeybtan wartabinta waxaan ku leeyahay dadkaasi inay waxyigelin ay qabaan sidoo kalena inay noqdaan dad ku baraarugsan wadankooda keliya hata inaanay raadin maxaa maanta aniga ii gadmaaya ama maxaan daawasho ku helaya inaanay raadin keliyata ee xagga wanaaga iyo horumarka wadanka ay kaga qeyb qaataan qof walbana uu meeshiisa uu kaga qayb qaato iyaguna dadka oo guryaha jooga ama wax wanaagsan sameeyeyna codka kasoo qaadaan oo ay soo gaarsiin dadka intooda kale si ay dadka kalena ugu baraarugaan gabagabadii aamina kelmadaada ugu dambeysa ee aada u jeedinayso saaxiibada kale ee howshan aada hayso oo wardoonista ah ee kugula jira
gabagabadii waxaan u jeedinayaa asxaabta iyo lamidka ah inay ka shaqeeyaan horumarka wadankooda maadaama muraayadii dalka ay yihiin waa inaa xooga saarnaa meelaha quruxda badan wadankeenu leeyahay muuqaalada fiican meeshiyo fiicanna ka gudbino sidoo kale waxaan codsan lahay maamulada naga sareeya ha ahaadaan tafatirayaal agaasimayaal madaxqebeedyada naga sareeya wararka iyo barnaamijyada nooga sareeya hano ogolaadaano in wadankeena imeejyada aan ka bixinayno quruxda badan inaana lagu xirin wax qarashaad ah oo sharuur ah waan isnaqaanaa maamulada ayaan xooga saarayaa agaasimayaasha waa inay noo ogolaadaan si wadankeena amaasij fiican ugu bixino kaygu baxaaye hurdadou noqtay gushidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkan ay marti ku ahaayeen nafiso cabdilaahi qorane oo ka tirsan telefishinka s b c aamine xuseen maxamed oo ka tirsan warbaahinta qaranka iyo miski muumin sheekh cali oo ka shaqaysa muuqaalbaahiyaha puntland t v dhammaantood suxufiyiintan waa wardoonayaal sheekooyinka sameeya waxaayna ila falaqaynayeen ciwaanka ah habtabinta warbaahinteenna ee sheekooyinka la xiriira dalxiiska iyo sida aan ku bedeli karno farsamada waxa uu ahaa ibraahim cali tebinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ahee kulan dambe haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo sheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne